maanta ilaahay wuxuu nasiib u siiyey inuu sarkaal boliis ciidanka boliis soomaaliya noqdo maanta mas-uuliyadaa foojiya waa sarkaal haddana shaqadaas uu qabana mushaarka uu qaadana waa boqol dolar jaamacadda iyo dhibaatada iyo waxa uu soo maray iyo waxa weel ka soo mareen iyo daqiga soo galaa asiga bisha markay dhammaato waxa isu dhigmi kara maaha laakiin muxuu ku dooratay maxaa ku dooratay waxaas inaad isweydiisaa muhiim dadka kalena iis weydiiyaan qofkan intaas dhib laga soo maray noloshaan adag soo galay tababarkaan maray maxaa kalifay inuu boqol doolar meel mushaar uga doonto asagoo heli karo inuu bangi ka shaqeeyo asagoo heli karo inuu shirkado kale u shaqeeyo maxaa kalifay inuu saa noqdo waa qof soo doontay caawa salaatulay u kacay salli ku fadhiistay tasbiixsanaa ilaahay u sujuudaa ilaahay baryaa waa nin cibaadaysanaa kaas ardayga ah oo dhallinyarada ah oo dhibaato laga soo marayna inuu boqolkaas doolar meeshaas u soo doonto ma aha lacag doonasho ma aha mala dhihi karo lacag soo doonto waa qof soo cibaado doontaa tihiin cibaadada aad soo doonateen marka dad u taagan oo qalbigooda ilaahay tacaala marka rab kow ahaada taana waa kuwa ku dardaarma